raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeennimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena habeennimo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ah banaanbaax ay kaga soo horjeedaan dilkii hogaamiyaha xafiiska siyaasadda ee xamaas ka dhigay magaalada muqdisho qaar ka mida culamaau diinka soomaaliyeed oo sheegay in dilka ismaaciil haaniya aysan shacabka reer falastiin u dhutin joon islamarkaana ay noqon doonaan kuwa halka hadda ay joogaan uga sii horsocdaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo sheeg inuu ku faraxsan yahay shacabkii booliiska inay si wada jir ay wada shaqeeyaan shacabka magaalada muqdisho ayaa aragtiyadeedu ka dhiibtay barnaamijkan cusub dowladda hoose ee muqdisho ay soo bandhigtay ku aadan in la diiwaangeliyo oo dadka ku dhasha isbitaalada iyo weliba sidoo kale kuwa ku dhintaa xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho soddon iyo afar sana kadib oo dowladda soomaaliya hirgelisay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam sodon kilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
intaasi aada maqasheen waa qodobadii wararka raxmaas oo iiraan lagu dilay warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dilka ismaaciil xaniya inkastoo shacabka magaalada muqdisho banaanbaxooda ay ku muujiyeen inay si aada u taageerseen ee shacabka walaalahooda falastiiniyiinta weliba xamaas iyo islaamig jihaad dagaalka ba-an ay kula jihaan ay kula jiraan ciidanka sahnuuniyadda yuhuudda israel shacabkan ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada muqdisho sida warbixintan uu nagu dooray waryaheena wakurdayaca
sacaddii jumco ee kadib ayay bannaanbax ku muujiyeen dareenkooda ku aadan dilka hogaamiyihii iyo madaxii siyaasadda ee xamaas allah u naxariistay ismaaciil u dilay magaalada tehraan ee dalka iiraan jameecadda masjidka cumar bin khadaab iyo dadweyne kale waxa ay sidoo kale oogeen salaad janaase qaayba oo ay u niyeysteen waxaana ay allo uga baryeen in uu ka waraabiyo mid ka mida jannooyinkiisa iyagoo ku sifeeyey geesi ka baxay islaamka oo aan xasuusta ka goy doonin sheekh cabdilxayi oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa warbaahinta la hadlay isagoo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ka dalbaday in la sameeyo isu soo baxyo ballaaran oo lagu muujinayo sida looga xun yahay dilka haniya
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilah waxaan isugu soo baxnay masjidka cumar bin khadaab salaaddii jumcada kadib khudbadii kadib oo salaaddii janaasadana qaa'ibka in aan tukannay dareen muujin musalliintii ku tukada masaajidka inay dareenka la qaybsadaan shucuubta islaamka ee maanta ka murugaysan dilkii loo geystay hogaamiye xamaas asheekh ashahiid ismaaciil haniya allah u naxariisto oo lagu dilay eeraan lasoona qaaday oo la keenay qadar ilaahay ha u naxariisto laa ilaaha ila allah ismaaciil shahiidullah laa ilaaha ila allah ismaaciil shaahiidullah midkaan samaynayna haddana waxaan leenahay laa ilaaha ila allah netanyahu caduwullah laa ilaaha ila allah نتنyاahu عadو اللh laa إلaha إلا اللh نتنyاahu عadو اللh laa إلaha إلا اللh نتنياهو عدو الله نتنياهو عدو الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلهي وحان أقبر إن شعبك ريف فلسطين قول إلهي نوصيه إلهي هقوليه إلهي هقوليه عدو الله جبيه مسلمين الله مديه حقوق الله مديه عدو الله قبته شهادة الله نحريسه ضاوع الله داويه عرورت الله كوريو هو جيران الله عافيه هو ضاوعنا الله عافيه مسلمين ملي جوغم الله وقرقاره عدو قاس مسلمين يهودا الله جبيه الله جبيه الله جبيه الله جبيه أوديس إليها كرساره عدو قاس إليها الله بابيه ومد الإسلام كان الله عزيه هذا وما سنتين درنك أموجسان intaasaan kusoo gebageyna qoraxaa la taagan yahay ilaahay idinka aqbalo miisaanka xasanaadka allah idiin saaro soomaaliya meelay joogtaba guul allah siiyo masaajidada soomaaliya laga soo baxayna allah u kaalmeeyo warbaahinta tabinaysa dareenka shacbiga soomaaliyeed allah barakeeyo allah barakeeyo guusha muslimiinta iska leh waan guulaysanaynaa insha allahu tacaala laa ilaaha ila allah ismaaciil shaahiidullah laa ilaaha ila allah إسماعيل شهيد الله لا إله إلا الله نتنياهو عدو الله لا إله إلا الله نتنياهو عدو الله اللهم انتقم منه اللهم انتقم منه اللهم عليك بالسهاينة ومن والاهم اللهم اقتلهم بددا وأحسهم عددا ولا تبغ منهم أحدا الله أكبر والعزة للإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abukar dayax warbaahinta dalsan magaalada
dhinaca kalena culamada diinka soomaaliyeed ayaa iyaguna ka hadlayay dilka hogaamiyihii ururka xasiibka- xafiiska siyaasadda ismaaciil haniya ee lagu dilay dalkaasi iiraan sheekh maxamed cabdi umar oo ka mid ah mashaayikhda soomaaliyeed ee ku sugan magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ayaa maanta salaadii jimcaha waxauu isaguna ka hadlay in ismaaciil haniya dilkiisu aysan u joogsan doonin muqaawamada dagaalka kula jirta sahnuuneed ee yuhuudda waxaana sidoo kale uu sheegay in boqolaal ismaaciil haniya haddii ay- ay soo bixi doonaan islamarkaana yaxya siiwaari ragga kaleba haddii la dilaba oo muqaawamada falastiiniyiintu meesha ay dii joogaan meel kasii xagayso oo ka awood badan ay sii tegi doonaan waa kan sheekh maxamed cabdi umal oo dilka ismaaciil haniya ka hadlaya
ikhtiyaalaadkan marka israa'iil ay samaynayso iyo inta la midka ah faashilka ah qiimaha lahayd wax weyn oo uga soo hoyanaya ma jiro horaan waxay u laayeen oo si qarsoodiya u dalinayay si muuqataba sheekh axmed yaasiin oo mu'asiskii hawshan ah calayhi raxmatullah sheekh axmed yaasiin maalinkii la dilay iyo maanta xamaas iyo reer falastiin maantay ka xoog badan yihiin cabdicaliis rantiisi baa la diloo ka dambeeyey maantay ka xoog badan yihiin rag badan oo ka dambeeyey baa la dilay ma istaagin xoog unbaa laga sii qaaday awood maantana dilka haniya sidaas unbaa laga sii qaadaya inay sii xoogaysato mooyaane biidni illaah waxari u dhutin mayso hawluna u istaagi mayso israa'iilna ku nasan mayso cadowga muslimiintuna waxa ay doonayaan u xaqiiqoobi maayeen biidni illaahi tabaaraka wa tacaala li'anna ummaddani ma aha ummad nin u dhimata ma aha ummad laba nin u dhimata ma aha ummad koox u dhimata ma aha waa ummad qur'aankeeda iyo sunnadeedu ay ka soo saareen ayada oo dhan inay ku jiraan intaas oo tiro aan la koobi karin oo hogaamiyeyaal ah hogaamiyeyaal ah haddaad haniye disheen boqol haniye kumayaal haniyaa filistiin ku jira haddaad dayf dishaan boqol dayf baa ku jira haddaad sinwaar dishaan boqol sinwaar baa ku jira haddaad muxuu ahaayey aad aad aad kayrkood dishaanoo madaxda ah intaasoo yacni waxuu isdaba yaallaa ku jira waxba loo noqon maayo iyagana shahaadadooday qaateen allaha ka aqbalo ummaddani waa ummaddaas waaye ninkii aan aqoonin nabigeennu sala allahu calayh waaalih wasalam wuxuu leeyahay ummaddani ka zuuli mayso daa'ifa iyo koox ilaahay jidkeeda jidkiisa ku dagaalamaysa oo ilaahay u hiilinayo aynan dhibaynin ninkii khilaafa iyo ninkii garabkooda ka baxo khudlaaniya midna ma dhibayo ilaa qiyaami saaca ilaa ka ugu dambeeya uu dajaal la dagaalamo buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ummad
sheekh maxamed cabdi umalayo kaasi ah oo ka hadlaya dilka hogaamiyihii xamaas ismaaciil haniya taliyaha ciidanka buskal booliska soomaaliyeed ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay ciidanka booliska ah ee dadka shacabka inay meel si wada jira ugu shaqeeyaan taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed janaal fariin oo isagu ka qaybgelayay meel si wada jir ah ay ugu wada sugnaayeen taliska ciidanka booliska soomaaliyeed askar ka tirsan iyo weliba shacabka gobolka banaadir waxaana uu sheegay in arrintan uu aada ugu faraxsan yahay
runtii waxaan rabaa ciidan boliis iyo iyo shacab intiin meeshan aad ku wada fadhidaan wax ku baranaysaan inaan hal yar idin dhaho ciidanka boliiska soomaaliyeed waajibaadkiisa saxda ahaa ee ah ilaalinta muwaadinka naftiisa iyo maalkiisa iyo sharafkiisa waa intan aad hadda meeshan aad u fadhidaan aad baranaysaan way ciidanka boliisku qaab ahaan wuxuu qayb ka yahay bulshada bulshada markaan leeyahay ma ahaan ciidanka laga naxo wejiyadooda laga naxo ma ahaan ciidanka hubaysan ee maaragtay difaaca qaranka asagoo gaar ahaan waajibaadka u leh waxaa weeyaan waa wuxuu la falgalaa bulshada ayuu ciidanka boliisku la falgalaa wuxuu joogaa magaalada wuxuu ka qayb ka howlgalaa xaafadaha degmooyinka iyo waaxaha ayuu ka howlgalaa dadka lala shaqaynayo ee loo shaqaynayo ee cabashooyinkooda la dhegaysanayo ee mar kasta ciidanka boliiska uu ka shaqeeyana waa bulshada degan degmada degan wey marka dadka iskale marka ciidanka boliiska ee degmadii degan ee uu ciidanku u shaqeeyana in ay noqdaan qayb ka mida ee shaqada socota ama xalinta degmada qayb ka mida inay noqdaan ayaa ay tahay sida saxda ee ciidanka boliisku uu ku shaqeeyo u qurxoon marka inaad doorateen inaad la shaqaysaan ciidanka boliiska aada caawisaan degmadiinnana aad ka shaqaysaan oo waxyaabaha caqabadda ku ah degmada aad ka soo jeedaan ee degantihiin caqabadda ku ah inaad ka hortagtaan ood ku caawisaan ciidanka boliisku inay maaragtay idinka qabtaan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin runtii waxaan rabnaa inaan dhiiri gelinno dhallinyarada iyo hooyooyinka iyo gabdhaha iyo dhammaan dadka maaragtay degan degmadaas inaan tusno ciidanka boliisku inuu yahay maaragtay adeegaha xaafadda maaragtay u adeega saldhig baa ku yaalla degmada laba xarimood oo dowladdu ay leedahay baa inta badan ku yaalla waa degmada xarunta degmada iyo saldhigga
shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay siday u arkaan barnaamij muddo soddon iyo afar sanaha kadib oo maamulka gobolka banaadir uu soo diyaariyay ka ah ku saabsan in la diiwaan geliyo carruurta ku dhalata isbitaalada iyo weliba dadka ku dhinta isbitaalada gobolka banaadir safo ayaa warkan inoo diyaarisay
shahaadada dhalashada inta badan waxaa la siiyaa canuga marka uu dhasho ayaa la siiyaa si loo ogaado macnaha maxaa la yidhahdaa kan soo biiray si loo ogaado tiradii dadka iyo sidoo kale demograafig daatii dalka uu lahaana si loo ogaado dalashuhu ku weel waqtiguu dhashay wixii dhanaa meesha kugu qoran saacadda soomaalida waa taqaanaa sanadkaas ma jirtid aa maxaa iskugu qabsanaayo
si loola socdo tirada saxda ah ee dadka soomaaliyeed loona ogaado inta ku soo korortay loona yareeyo dadka isku guursada sifada aan sharcigeenna islaamka ka baxsan ayaa waxaa dib loo soo celiyey adeegyo waddankeenna ka shaqayn jiray soddon iyo afar sano ka hor kuwaas oo kale ah in carruurta dhalata lamaanaha isguursanaya iyo qofkii geeriyooda loo sameeyo shahaado caddayn ah xogtoodana ay hayaan waaxda daddhigista ee gobolka banaadir ayaana keydinaysa xogta saxda ah ee qofka daafurka adeegaas kadib dadka ku nool magaalada caasimada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan u fasiranayay qaarkood oo aan kula kulmay bartamaha magaalada muqdisho ayaa inoo sheegay in sharciyadaasi ay ka jiraan wadamada horumaray iyaga oo taasi u sababeeyey in wadankeena uu kusii tallaabsanayo dhanka dowladnimada lana tartamayo caalamka iyaga oo markaas soo dhaweeyey inay shahaado u qaataan saddexdaas arrimood ee aan kor kusoo sheegay
waagaag daawa dhegeystayaal guud ahaana warkii habeennimo idaacadda dalsan caawa waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel